Guddoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa dhagax dhigay dhismaha wadada masjidka Xaaji Lameer ee waaxda Wajeer. Wadadan ayaa la dhagax dhigay islamarkaana waxaa loo casriyeyn doonaa nidaamka interlooga ah kaasi oo si xawli ah kaga socda degmada Kaaraan. Faarax Cadaani Maxamed Guddoomiyaha degmada Kaaraan ayaa sheegay in maamulkiisa uu ku dhisan yahay dib u dhiska degmada isla markaana hadafkaasi uu yahay midka haatan laga dhaweynayo.
maanta waxaan dhagax dhigaynaa waddo waaxda wajeer een, degmada kaaraan horena ku- wadoodhi kale aanu dhagax dhignay insha allahu haddana waxaan rajaynaynaa inay sidaas ku socoto waddadan wax badanay faa'iido u tahay agaasimaha ka dhawaajiyey een, dadka een, waddadan een, xaafadaha degan oo waddadan hormarayso waxaa laga rabaa inay ka qayb qaataan inay bulaacadaha iyo boosaneerada iyo dhammaan sidii waddada ku qurxoonaan lahayd ay ka qayb qaataan Guddoomiyaha degmada Kaaraan oo sii hadlaya ayaa dhanka kale tilmaamay in dhismaha magaalada kadib ay bilaabi doonaan xeerka bulshada isu soo dhaweeya ee diriseyntu kaasi oo boqolkii guriba la isku xiri doono.
xaafadahan waxaan iskugu xidhi doonaa steedaan iskugu xidhi doonaa kaaraan waa waa guryaha meesha ugu dhismaha qurxuun laba jidle waa guryeeda waxay iskugu xidhan yihiin looto looto laba laba boos iyo looto afar boos ay iskugu xidhan yihiin laba jidle waa dhammaan waddada horey ka maray waddan dhinacay ka maraysaa waa magaalada degmooyinka gobolka banaadir dhismaha ugu qurxuun waa kaaraan guri laba jidle waa fahmi kartaa oo laba dhinac wadda ka marayso lama heli karo Een, waddada haddee toos tahay iyo haddee jiif tahay haddii interlog la saaro dadka shacabka waxaa la rabaa inuu leerka shidnaado in camera ay ku xirnaato in bulaacadihii iyo wasaqda biyaha ay bannaanka een imaan Een, nolosha kaliya aan u baahannaha intaa waay kuma jiri karno waxaan hore ugu nooleen kuma noolaan karno kaaraan waxaan rabnaa nolol cusub inay u gudubtaa insha allah waan u gudbaynaa markaan interloga dhammaynana qorshe waxaa noo degsan in aan u samayno boqol boqol guri iskugu xirno kadibna aan u samayno madani Qaar ka mid ah bulshada degmada Kaaraan ayaa maamulka degmada ku bogaadiyey howlaha dardarka ku socda ee dib u dhiska degmada ka socda ka oo gaaray wadadii afar iyo tobnaad oo nidaamka interlooga ah loo dhiso.
bulshadu maga waxay u baahneed oo dhan kaaran waa waa ku horumartay ammaanteeda waxaan siinaynaa dadka maamulka hadda gacanta noogu haya oo ugu horeeyo guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa waxaan leenahay waa mahadsantahay cadaani waxaa la sheegay maanta dhagaxdhigan inta rooga oo waddadan tii tumay afaraad waay mase waa tii tumay shanaad marka haddiiba aan mahas gaarinay oon antarloog inta dhiganno banooniga inta la dhigayo dildiloomaayo geeska kale tegaayo xaa u wera degmada horta wax wera ma jiraan horumarka dhammood la sheegaana waa in la helaa waddo la maro waa in la helaa wax biyo la cabo waa in la helaa waxbarasho waa in la helaa amni yacni walax kale ma jiraan maanta waxaan noo dhan intii aan noo dhan waxaan hadda meel fiican ka baraynaa xaggii dib u dhiska oo degmada kaaraan degmooyin nala qabaa waa jiraan laakiin fili maayo inay inta hadda wax bilaabeen ay intaa gaarsiisan yihiin ma hubo laakiin degmooyin nala qabaan ku arkay bartoor waa jiraan laakiin kaaran may hadda marayso meel lagu faano waaye ammaanteeda iyo sharafteedana waxaan siinaynaa dadka maamulka gacanta ku haya ugu horeeyo guddoomiye cadaani degmada kaaraanna hadda ma ogtahay waa waa degmadayni waa in la qurxiyaa la rabaa guri kasta iridiisa in maaragtay ay bilicda magaalada ay qurxanaataa la rabaa guryo dheerdheeraa bilaawda awal waxay ahayd guryo oo oo oo villaho oo hal yinig la dhihi jiray waa laga gudbay waxaa loo gudbay guri mataqaanaa toban dabaqa labaatan dabaqaa loo gudbay degmada kaaraan waxaan rabnaa in maaragtay ay guntaga dhiisha isaga dhigto guryihii waa la dhisow haayaa waxba guri hadda ka bacdi guri villaa nin dhisi karaahu ma jiro guri la dhisaayo waa inuu noqdaa guri dabaqa waa inuu noqdaa adduunyadaas sida Isbeddel ballaaran ayaa laga dareemayaa degmada Kaaraan waxaana haatan ka socda dhismayaasha wadooyin laami ah kuwaasi oo muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo horumarka degmada sidoo kale bulshada ayaa dhankeeda ka wada dib u dhiska degmada islamarkaana waxaa laga hirgelinayaa goobaha danta guud oo aada loo qurxiyey